wanaagsan dhadhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii habeen walbo sabti ahadaha iyo kale aad nooga barateen ee martida maykarafoonka waa kan cabdicasiis xuseen cusmaan oo nala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkana barnaamijka waxaa marti igu ah sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya haatanna ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxaanan ka waraysanayaa qorshaha iyo shirarka wadatashiya ee ka socda magaalada baydhabo ee gobolka baay ee la doonaya in lagu dhiso maamul goboleed loo sameeyo gobolada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya ugu horeyn mudane aadan madoobe kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka ee idaacadda v o eda
ha waa mahadsan tahay marka ugu horreysa waxaan doonayaa bal inaad si kooban iigu sheegtid halka ay marayaan wadatashyada iyo qorshaha ka socda magaalada baydhabo ee la damacsanayay in lagu dhiso maamul goboleed goboladaasi koonfur galbeed ay yeeshaan
aadaad umahadsan tahay arrintii maamul sameynta gobolada koonfur galbeed soomaaliya meel fiican bay maraysaa muddo badan bay arrintii soo socotay arrintana waxaa abaabulay runtii rabitaanka shacabka deegaanadaas lixda gobol degan iyay ka timid odayaasha dhaqanka iyo waxaa bilaabay bulshada deegaanada degan ayaa bilaabay hataa siyaasiyiinta ma abaabilin barnaamijka marka hore marka hadda meel fiican bay maraysaa darana ugu dambeysay waxaa maaragtay ay dhamaysteen markii loo gudbay oo fiiskii labaad shirka uu u gudbay waxay waxay maaragtay islaaf garteen lixda gobol man shan xubnood oo laga keenay oo maaragtay iyo lix qofood oo ayaga mudnaasho lagu siiyey in inay doortaan guddi steering committee la yidhaahdo oo uu hogaa oo hogaamiyo shirka guddigaas oo muddadiis ku dham ku ekaan doonto markay magacaabaan guddi doorasho marka waktige wakti cayiman miyaa jira oo aad filaysaan in si rasmiya loogu dhawaaqo waxay ku xidhan tahay keliya oo la sugayaa in maaragtay dastuurka la ansaxiyo dastuurka blenariga laga ansaxinaya ergada ayaa ansaxinaysaa dastuurka markii la ansaxiyo waxay leeyihiin muddada waa lasoo koobaya markii hore intii dadka la sugahayay oo wadatashiga dheeraa lagu jirayba muddo badan maaragtay arrinta ayaa la sugahaya hadda marka waxaan umalaynayaa adiga bishaan hadda aan ku jirno january bisha kale naga horeyso febraayo ama maarso horaanteeda shirkaas inuu gebagaboobo oo dowlad goboleedka la dhiso iyo hadda lagu rajaweyn yahay haddii aan leedno waa tahay aadan madoobe sidaan la soconno madaxweynaha soomaaliyana uu ka hadlay shirarkan iyo qorshaha baydhabo ka socda dowladda soomaaliya iyo madaxweynuhuna waxaad moodaa in mowqifkoodu yahay mid ay ku taageersan yihiin oo keliya qorshaha saddexda gobol ee lixdan gobol aanay iyagu ogolayn marka sideed u wajahaysaan arrintaas ma dadka shirkaas wada oo shacbiga deegaanadaas degan hore ay ugu hadleen arrintii cabdish ababa oo heshiiskii maaragtay meeshaas lagu soo gaaray oo yacni dadka shirka baydhabo ka waday oo gogashiisa meesha taalayna ka biidiideen maadaama magacii dawladda lagu soo galay taas hoogaha weli inay ixtiraamayaan ayaa madaxda dawladda laga dareemaya laakiin waana ujeedaan arrinta hadda loo fadhiyo baydhabo inay dastuurkana waafaqsan tahay oo shirka adis ababa magaagii lagu soo gaarayna aan waafaqsanayn dastuurka sababa ku sababtoo ah dastuurka kumeel gaarka wuxuu qorayaa dowlad goboleed waxaa noqonayaa laba gobol iyo wix ka badan oo isku raacaya rabitaankooda deegaanada shacbiga degan ayaga xur u yihiin marka sidaa daraaddeed dalku wuxuu ku dhaqan yahay oo maaragtay ummadda kala hegaya waa dastuurka dastuurkii maadaama uu leeyahay rabitaanka shacabka uu leeyahay arrintan ay ka timid rabitaanka shacabka maantana lixda gobol dadkooda ay maaragtay meesha wada fadhiyaan oo hataa inta harsan la leeyahay aayaheen aan ka tashano maaragtay qofkii talaba kule deegaanadan ha yimaado laleeyahay taasa muctamadka noqonaysaa marka waxaan yani aan is leenahay dawladda markaay aragto yacni nidaamka meesha ka socdo madaxda in dhammaantood ay taageeri doonaan waana lagu casuumey weliba inay tagaan madaxweynaha iyo dhammaan dawladda inay meesha tagtana dad way ku casuumeen laakiin diidmada madaxweynaha iyo dowladda kasokow aadan miyaanad la socon in goboladan jubbooyinkana uu maamul ka jiro oo iminka dowladduna ay maamulkaasi inkastuu ku meel gaar yahay ay aqoonsan tahay sideed doonaysaan inaad isku waafajisaan marka jubbooyin baa dhisan maamul la yidhaahdo oo oo oo saddex gobola idinkuna lix gobol baad doonaysaan inaad ku dhawaaqdaan sidee doonaysaan in laysku waafajiyo marka waa la iswaafajinayaa waa la iswaafaqaysaa horta maamulka ma dhisna jubbooyin waxaa la yidhahda oo maamul ka dhisnaha ma jiro waa la rabay in la dhiso ayaa la rabay jubbada dhexe dhammaanteed shabaaba haystaa jubbada hoosna qiib yaray dawladda iyo ciidamada amazon ka joogaan wax maamul aho hadda deegaankaas ka dhisan malaa laakiin waa la rabay maadaama la rabay haddana baydho kismaayo waa og tahay waa la isku dilay dadkii ban magaalada ka dhaxay oo deegaanka dadkii lahaa qaar banaankaay joogaan dib u heshiisiin ayaa hadda arrintan koob ka ah markii hadda dastuurka la ansaxinayo dib u heshiisiyada waa ku hoos jirtaa dib u heshiisiintaasa waxaan rabnaa hadda dadkii isku dilay kismaayo inay yimaadaan baydhaba oo dib u heshiisintaas ka faa'iidaystaan taladana waa loo dhan yahay inay maaragtay ayagana qofna ka maqnaanin hataa qofkii tale kala rabo ama inuu gobol asiga gaar u maamuso yacni rabo waxaa loo baahay inuu meesha ku jeediyo wuxu uu ku mutaystay in taladaas asiga la gaar noqdona dadka ku qanciyo ayaa looga baahan yahay dadkii deegaanka deganaa boqolkiiba maanta waxaan ku dhihi karaa sagaashan iyo sagaal meesha joogaan inta harsan waxaan leenahay yaa inay kusoo biiraan aadan laakiin adigu haddaad aaminsan tahay in gobolada jubbooyinka aanay maamul ka jirin waad og tahay axmed madoobena inuu kismaayo joogo maamulkii jubbaland sanadkii lasoo dhaafoo dhan uu dadaal ugu jiray ugu dambeyntii isaga iyo dowladdu isafgarteen maamulku meelgaaro meesha uu ka dhisan yahay saddexdaa gobol ku magacaaban yahay oo dalalka igad ay ku og yihiin marka adigu ma waxaad leedaha waxaasoo dhan waxba kama jiraan annaga waxaan doonaynaa inaan lix gobol samayno oo lixdaasi gobol baan noo shaqaynaya annaga horta igaad warkeeda waa soo dhaweynaya waa ogolnahay igaad maslaxadda ummadeena iyay gacan ugu siinaysaa taasaan aaminsanahay in so shacbiga soomaaliyeed yacni dhibaatada badan gaartay inay u gargaarayaan walaalahooda ay garataagihiin aan aaminsanahay barnaamijkaas runtii dadaa abaabuleeyay waa soo dadaaleen waa soo dadaaleen laakiin markii dambe sidii la rabay kuma dhammaan marka hadda waxaa la rabaa wax maaragtay gadaalkooda la isku dilaynin oo maaragtay yani khaatamo ma ku dhammaanaynin oo raale lagu wareyaha in la dhiso oo gobasha loo fadhiya anigu saasaan taageersanahay walaalahan igaan waxaan leenahay taageera barnaamijkan maanta gobasha la fadhiyay oo cidna wax laga boobaynin oo la leeyahay kaaleya aan tashan oo la leeyahay kaaleya aan tashan oo qofkii diidan asigaa wax kale meel ku og ama dawladihii maaragtay taageeri waayo walaalihii isu yeertay oo gogol fadsaday oo aan wada hadalno dhibaatada aan ka daalnayle qofkii markaas yani waxyaalo gaara abuurahayo asigaa maaragtay aniga isleeyahay asiga maaragtay arrinkiisa wax ku jiraan marka ama igaad ha noqoto ama international community ha noqoto ama dawladda soomaaliya ha noqoto gogashaas aan wax lagu boobaynin oo laleeyahay waxbaa naga halaabay aan isasaxno waana maamul samaysan oo laleeyahay aniga taas in la aido ayaa ila toosan qorshahan lixda gobol ka sokow diidmada dhinaca madaxweynaha iyo jubbaland oo dhinacaa taagan waxaa kaloo sii dheer in qorshahan ay ku kala qeybsan yihiin dadkan gobolka degan ee baayo bakool ka soo jeeda waxaa jira in guddoomiyihii hore shariif xasan uu isaguna qorshe saddex gobolo wado magaaladii baydhabo waxaa la sheegaya xitaa in guddoonkii gobolku ay ku kala qeybsan yihiin oo guddoomiyihiina taageersanayay lixdan gobol guddoomiye ku-xigeenkiisa oo ciidan watana uu meesha joogo uu saddexda gobol wato marka in dowladdii laga hadlayo in jubbaland laga hadlo waxaaba ka sii daran in dhexdiina ku kala qeybsantihiin sideed waxu wadaan aadan madoobe idinku arrintaas haddaad i weydiisay walaalkay ma jirto dad ciidan wato ama guddoomiye ku-xigeenka oo ciidan wata meel fadhiya iyo waxaas ma jiraan horta fanaan weriyaash waxaan ka codsanayaa wax aan jirin oo maaragtay dhibaato ah inay idaacadaha ka shaacinin oo ummadda soomaaliyeed oo dhibaatada ka daashay wax aan jirin inay u abuuraan weriyaash taas horta waa idinka waaninaya ma jirto baydho wax khilaafa kama jiraan waa run dad markii hore rayigaas barnaamijyadii aan la sheegahay oo had maaragtay had intii la isku dayey oo shaqeyn waayey dad rabitaan arrintaas ogoo la toosanaydi way jiraan ayaga naftarkooda markay arkeen baydhabo siday u socoto ummadii lixda gobol markay wada yimaadeen oo arkeen dadaad arrintaas ku taagan oo hadda ilaa waa ilaa saasaa la yeelale ma jiro waxaan kuu sheegayaa shirka baydhabo khilaaf maanta kuma socdo cid diidana ma jirto qofkii hoogaha maaragtay arrintan hadda aad sheegtay oo ama dawlad xaggeeda kasoo yeertay hoogahoo dhigaxa u raarayeyn waa qanaceen marka maxaad ka yeelaysaan markaa shariif xasan iyo qorshihiisa saddexda gobol waxaan aaminsanahay in ha maaragtay hadda barnaamijkan ay taageerayaan oo ayagana dhinacooda kusoo galayaan maahayn hadda barnaamijkan hadda in la abuuri karo oo dadkaas o dhan rabitaankooda aniga ka hor imaanaya dadkaas hayaan waa dad waxgarad ah markii hore haddii taas la fududayday waxay arkeen lixdii gobol dadkooda oo meesha fadhiyo marka wax dhibaato ah oo dhinacaas ka jira ma jiraan walaalkay haddaan ku waa tahay marka fikirkan iminkaad wadaane lixda gobol idinku yaad isku hadlaynaysaan guddoomiyaha baarlamaanku deegaanadaasu ka soo jeedaa ma guddoomiyaha baarlamaankaad isku hadlaynaysaan ma cid kale aad isku hadlaynaysa bal ii faahfaahi horta walaalkay yaala isku hadlaynaysa naftarkeeda su-aal fiican ma aha annaga ummad islaame baan nahay oo deegaankan ilaahay waafajiya oo meesha degan ilaaha baan tala saarnay ilaah baan isku hadlaynana ilaahaan tala saaranay ummadda soomaaliyeed oo dhan hadda maamulada dhisan waad og tahay puntland markii la dhisahayay dadka deegaanka tashaday soomaaliya markii la dhisahayay dadka deegaanka tashaday dadkan mid ayagaa tashaday oo isku tashaday dowladda soomaaliyeedna waa ka mid yihiin guddoomiyahana waa runta deegaankana waa kasoo jeedaa shirkana waaba kii tagay oo isagoo wujuud culus la socoto meesha tagay oo shirkan maaragtay soo ayiday oo feeskii koowaad markii dambe ayiday oo maaragtay meesha tagay buu ahaa marka waxaan ku caddaynayaa annaga amase ummaddaas oo deegaanadaas degan oo barnaamijkaas wadato walaalahooda soomaaliyana waa isku hadlaynayaan caalamkana waa isku hadlaynayaan taladooda ugu weyn ilaaha bay tala saarteen ayagana waa isku kalsoon yihiin wax dhibaato ay ka shakiisiin ma jiraan maadaama ayaga dulmi iyo in dad la xaqiro dad la boobo qorshadooda ku jirin maba islaha wax dhibaato idinku soo socdo maba islaha ilaahay tawfiiqdaba idin waafajiyey wixina dhistaa saasay ku fikirayaan waa tahay n magaalada baydhabo waxaa jooga ciidamo amisom ah iyo ciidamada etoobiya markay noqoto mowqif ahaan qorshahan lixda gobol amisom iyo etoobiya maxay tahay taageeradaad ka haysataan amisom iyo etoobiya waanay wada taageersan yihiin waana ka hadleen wax dhibaato ah oo ka taagan ma laha inay dadka ummadda soomaaliyeed maadaama lagu daalay oo runtii sidii loo caawinahayay muddadan aada u fogaatay waana ka hadleen afhayeenka amisom waa ka hadlay etoobiya way joogtaa dhammaantooda waa ku faraxsan yihiin ummadda soomaaliyeed oo aayahooda ka tashanayo oo wax samaysanayo runtii aad ay ugu faraxsan yihiin wax dhabaata ana kama taagna maxaad fili kartaa oo aad isleedihiin mar haddii aad qorshihii iyo wadatashyadii wadataan maxaad isleedihiin casharo waad ka baranteen murankii dowladda soomaaliya iyo maamulkii magaalada kismaayo ka jiray sanadka soo qaatay ee ugu dambeyn xitaa keentay in dadku isku laayeen idinku maxaa casharood ka barateen bay kula tahay murankii dowladda iyo jubbaland runtii annagu murunkaas iyo horta mid u dhow naguma jiro mana islihin in murunkaas camal meeshaas hadda ka bilaabanahayo hadda kadib ka bilaaban doonoon isma lihin dawladdana maaragtay markii koowan la furahayay oo shirkaas la aas-aasayay waxaan kuu sheegayaa odayaashii dhaqanka iyo nimankii siyaasiyiinta arrintaas waday kow waxay u tageen dawladda ay u tageen dawladda go-aheed bay ka heleen wasaaradda arrimaha gudaha warqad u qortay saasaa koodiiba lagu furay xaqyadu markaan kuu sheego haddana maaha wax dawladda soomaaliya lagu mucaaradayo meesha ma yaalaan marka keliya kala soo jeedin waa isku jirtaa tan amay ka fududahay tan amay ka fududahay laakiin waxaan kuu sheegayaa wax dawladda soomaaliyeed ama dhibaato ugu imaanayso ama looga soo horjeedo ama ayada maaragtay wixii kismaayo mas-uuliintii markay tageen dhibaatadii ay kala kulmi jireen camal meeshaas ma taalo waa meel dawladda lagu soo dhaweynayo waa meel dawladda ka talinayso waa meel maaragtay awaamiirteeda loogu hogaansan yahay laakiin taladan tana hoogo ku haboon iyo tana ku haboon waa iska dhici kartaa taasi hadda waxaan is leenahay waa la isqancin doonaa waana laga wada qiibgali doonaa haddii aan leedna adigu markaa ma waxaad ka mid noqonaysaa musharaxiinta madaxweynaha ka noqonaya maamulkan lixda goboleed soo wadaan markii la gaaro yaan arrintaas toos ugu jawaabi karaa insha allahu aniga maaragtay waana la i dooran karaa waana sharxi karaa laakiin waxaan aniga hadda maaragtay aan la gaarin oo weli muddada dhaman tahay hadda kama hordhacayo waan runtii waan isleeyahay haddii aan maaragtay la ii doortan qof waayo arag ah oo arrimaha maaragtay soomaalida deegaanadaas degan arrimahoodii wax ka qaban karo oo suu keeni kara inaan nahay waa ku kalsoonahay laakiin arrintaas weli lama gaarin hadda kama jawaabayo markii barnaamij diyaar noqdo aan jawaabtaas bixin doonaa insha allah waa tahay marka ugu dambeyntii shariif xasanna dhinaciisa dadaal buu ugu jiraa isagoo markaasi aada moodo inay isku xiran yihiin dowladda uu doonaya inu saddex gobol isaguna meeshu uga dhawaaqi karaba uga dhawaaqo haddii markaasi taasi ay dhacdo soo lama odhan karo meeshaasi laba maamul oo isdiidan baa ka soo baxaya taas barnaamij oo aan hadda adiga unba afkaagaan ka maqlayaa waxa laba isgarab socodna meeshaas ma jiraan taas haddii qof barnaamijkaas wax ka qaba uu jiro annagaa wada hadlayna waa lagawada hadlayaa oo waa la isqancina maahayna yacni waxa laba gruub isgarab socoto oo yacni ama isdagaalahayo meeshaas kamana jiraan waxaan maqlinayna maaha weli aada iyo aad baad umahadsan tahay sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe okay adigaa mudan
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo toddobaadkan uu marti ugu ahaa sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe oo ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya haatanna ka tirsan baarlamaanka intaa barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaasii nabadgelyo